إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeene warbaahintii salaamiga heer furqaan qodobada fiidnimadan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda kenya ayaa xirtay in ka badan toban ruux oo ku eedeysay inay weer u qaadi rabeen madaxtooyada looga arrimiyo dalkaas mas-uul ka tirsan maamulka ay xabashadu ka dhistay dhulka soomaali galbeed ayaa lagu dilay deegaan ka tirsan dhulkaas kulan ballaaran oo gunaanad u ahaa dowro loo qabtay dad badan oo mucalimiin ay ka mid yihiin ayaa ka qabsoomay magaalada kuunya barrow ee wilaayada shabeellaha hoose wasiir ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay in shisheeyuhu ku daalay inuu dhaqaale ku bixiyo dowladda federaalka intaasi waxay ahaayeen dhegeystayaal qodobadii u door koroonaa ee warka iyaga fiidnimo iminkana u diyaargarooba iyagoo faahfaahsan
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa habeennimo jumcaha taariikhdii hijiriyada ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha barakaysan ee ramadaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinac kalena ku beegan saddex iyo tobanka bisha maaj sannadda laba kun shan iyo labaatanka dhegeystayaal kusoo dhowaada warkii oo fidsan dowladda kenya ayaa xirtay in ka badan toban ruux oo ay ku eedeysay inay weer ku qaadi rabeen madaxtooyada looga rimiyo dalkaas tafaasiil ku aadan warkan waxaa inoo ambaqaadaya wariyaheena cabdalla mukhtaar
askar ka tirsan booliska gaarka ah ee dowladda kenya ayaa waxa ay xabsiga dhigeen laba-iyo toban ruux kuwaas oo ay ku eedeeyeen inay qorsheynayeen weeraro ay ku qaadaan xarunta madaxtooyada ee ku taala magaalada nairobi ee caasimadda dalkaas waxaa dadkan lagu eedeeyey inay doonayeen khalkhalgelin amni iyo inay xoog ku galaan xarunta madaxtooyada ee looga arrimiyo dalka kenya ka hor inta aan la xirin laba-iyo tobanka ruux waxaa goobta ka dhacay iska hor imaad culus oo dhex maray ciidamada booliska kenya iyo dadkan lagu eedeeyey inay xoog ku geli rabeen xarunta madaxtooyada dalka kenya ayaa waxaa marba marka ka dambeysa kusoo badanaya falalka amni darrada ah kuwaasoo ay xakameyn weysay xukuumadda william ruuto
mahadsaned cabdalle mas-uul ka tirsan maamulka ay xabashadu ka dhistay dhulka soomaali galbeed ayaa lagu dilay deegaan ka tirsan dhulkaas faahfaahin ku aadan warkan waxaa la diyaara farxaan cali cabdulaahi saacadihii lasoo dhaafay waxaa deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed lagu dilay mas-uul ka tirsan maamulka ay dowladda xabashida itoobiya ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ee ay gumaysato hoggaankii nabadgelyada ee tuulada lascaanood ee hoos tagta degmada shilaabo ee dhulka soomaali galbeed laguna magacaabi jiray galad ayaa lagu dilay tuuladaas mas-uulkan ayaa waxaa toogtay ciidamo ka tirsan maleeshiyaadka liubolis kadib markii uu maran soo kala dhex galay labada dhinac wararka ayaa intaa ku daraya in odayaasha iyo waxgaradka deegaanka ay sheegeen inaan la aasi doonin meydka ninkan ilaa ma ay ka helaan askariga dilka geystay maamulka liubolis ayaa dhankooda dhagaha ka furaystay oo aynan ka hadlin dhacdadan falkan kadib ayaa waxaa isla durbadiiba ciidamadii liubolis ka ahaa guud ahaan soo faaruujiyeen fariisimooyinkii ay kaga sugnaayeen halka iyagoo ka baqaya falcelin uga timaada dadka deegaanka maadaama dhowr kol oo hore shacabku kala kulmeen weeraro gaadmo ah waxaa intaa xigay bulshadii ka go'doonsanaa dilka ninkan in ay u dib maraan goobihii ay ciidamadan soo faaruujiyeen waxayna dab qabadsiiyeen guryihii liubooliska ugu yiilay xeradaasi maalmo ka hor ayay ahayd mar ay ciidamadani halkaa ku dileen wiil shacab ah si kastaba dhowr jeer ayaa meelo ka mid a dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga itoobiya ka dhacay iska horimaad u dhexeeyey ciidamada liubooliska ee u shaqeeya xabashida iyo maamulka degmadaas ha yeeshee waxaa inta badan khasaaraha uu soo gaaraa dadka shacabka ah ee ku nool mandiqadaas waad mahadsan tahay farxaan kulan ballaaran oo gunaanad u ahaa dowro loo qabtay dad badan oo mucalimiin ay ka mid yihiin ayaa ka qabsoomay magaalada kuunya barrow ee wilaayada shabeellaha hoose رحبوا رحبوا رحبوا للملتقى هاتفوا مرحبا مرحبا باللقاء في رحاب مكتبي دعوة للأصدقاء هذه جودود تستمر في ارتقاء تستمر في ارتقاء ليس هو من ليس عنفا ليس ضر حمل غليظ أولوياتها كل ما waa kulan si heersaraa loo soo agaasimay islamarkaana diyaarintiisa iyo iskudubridkiisa qaadatay maalmo xidhiir ah waxaa agaasimkiisa lahaa maktabka dacwada ee hoostaga xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose رحبوا رحبوا الملتقى وهتفوا مرعبا kulankan lagu weyneynayo qur-aanka kariimka ayaa ka dhacay deegaanka kunya barrow ee u dhow degmada baraaw ee gobolka shabeellaha hoose ee koonfurta soomaaliya waxaana lagu qabtay masjidka weyn ee qub ah oo ku yaala bartamaha deegaanka kunya barrow waxaa goobjoog ahaa masjidka warbaahinta noocyadeeda kala duwan oo isku howleen uuna soo qalab qaatay tebinta barnaamijkan quruxda badan ugu horeyn markaad soo gasho masjidka waxaa indhahaaga soo qabanayaan boorar lagu soo xardhay erayo iyo halkuryo ka tarjumaya waxaa halkan ka jira iyadoona si faahfaahsan uga arkayso waxaa la isugu imin markaad akhriso qoraalada kulankan ayaa socday muddo laba maalmood oo xidhiir ah xafladan ballaaran ayaa waxaa ka soo qaybgalay culimaa uddiin waxgarad odayaal dhaqan mucalimiin qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiinta ugu sarraysa ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose يا أسود الدين قوموا حصنكم في الواردات ساحة القرآن كونوا كالجبال الراسيات ساحة القرآن كونوا كالجبال الراسيات barnaamijkan lagu weyneynayo qur-aanka kariimka ayaa shacaar looga dhigay multaqo tansiil liahli tartiil kaasoo gebageba iyo afmeer u ahaa dowro ballaaran oo socotay muddo toddobaad ah uuna socotay mucalimiinta ama barayaasha goobaha waxbarasho oo ku yaala kunya barrow shabeellaha hoose munaasabadan ayaa waxaa xiiso gooni ah u yeelayay su-aalo dhextaal ah oo aad u muhiimsan kuwaas oo dadka badankooda ay ka jawaabayeen ciddii saxda ama asiibta su-aalahan la siinayo hadiyado loogu talagalay bulshada ka soo qayb gashay kulankan oo isugu jiray carruur yaryar iyo rag waaweyn ayaa waxaa intii aan goobjooga u ahaa wejiyadooda ka dareemayay farxad aan erayo iyo warbixin qalinka loo qaatay aan lagu soo koobi karin in munaasabadan lagu weyneynayo kalaamka allah casa wajal ay xaadir ahaayeen dhammaan madaarista macaahidda iyo mu'asasaadka ardayda wax ka baratay ay goobjoog ahaayeen madaraso weliba ama macad weliba waxaa loo fariisay hab cajiib ah
نافسوا في المحكمات نافسوا في المحكمات waxaana kuu muuqanaya arday weliba oo wataa darees isku mid ah oo iyaga u gaar ah iyo boorar ka tarjumaya halkay ka socdaan oo ay wax ku bartaan haddaan ku horumarno maalintii koowaad ee kulankan oo loo qoondeeyey inuu socdo muddo laba maalmood ah cabdulkariim xasan oo ka socday madarasada iqra oo ku taala deegaanka kuunya barrow ayaa jeediyey kelimad muhiim ah oo ku baxaysay luuqadda carabiga daarneedna fadliga qur-aanka kariimka فإن القرآن العظيم هو الآية العظمى والمعجزة الكبرى الدالة على رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي تحدى بها الإنس والجن قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وقال تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون تحيات المحبة والوداد وأنوار تشعشع في الفؤاد لحاذقنا الذي دوما تسامى sheekh aburuqiya oo ka mid ah culimmadii lagu martiqaaday munaasabadda kana socday jimciyadda qur-aanka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka warramay marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray barnaamijkan lagu weyneynayo qur-aanka kariimka ee loo taagan yahay in lasoo afmeero ikhwaani fillaah waxaan u fadhiynaa xaflad amba multaqa oo magaciisa la yidhaahdo multaqa tansiil ahli tartiib kaas oo looga talagalay in lagu soo gabagabeeyo dowradii ahayd alqimam liasxaabi alhimam oo ka socotay magaalada taan una socotay eh, macalimiinta dugsiyada dhammaantooda iyo mu-asasaadka iyo gabdhaha macalimiinta ah dugsiyada iyo musa- mu-asasaadkiba macalimiinta ka ah dowladii iyada ahayd oo noo socotay iyo maraakiista dhammaantooda gabdhaha macalimiinta maraakiista ka ah iyo kuwa kale oo maxay ahayd maraa- maraakiista dhigtaan dhammaantooda ayaa dowladda u socotay sheekh cali cabdilaahi sheekh cali katiin ayaa ummadda u bayaaniyey waxa loo soo dejiyey qur-aanka kariimka waxaa loo soo dejiyey rabbi subxaanahu wa tacaala asagaa noo sheegay kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaru aayaatihi waliyatadakara ulul albaab ciwaankeenna wuxuu ku saabsan yahay aadda qaybta ugu dambaysa waliyatadakara ulul albaab dadka caqliyaasha u saaxiibka ah ee indhergaradka ah ayaa qur-aanka ku waansama tadakurkuna waa alcamalu bihi qur-aanka in lagu camal falo oo la fuliyo qur-aanku waxa uu tilmaamayo la rumeeyo waxyaalaha uu ka hadlayo waa in qur-aanka axkaamtiisu ay socoto oo dadku ay ku camal falaan intii uu socday kulanka waxaa markiisa mimbarka lagu soo dhoweeyey sheekh fu'aad maxamed qalaf kaasoo ku qornaa kelimad ka hadlaysa fadliga ay leedahay qiraa'ada qur-aanka kariimka
أما فضل قراءة القرآن والله سبحانه وتعالى وحيابها اللوغو دواذا كوغو وين بكمد يهي قرآن كان كريم كان إلا أخريه لأنه كلام رب العالمين قرآن هو كلام كالله سعود جيهي وحلوغو دواذنا وكان أغو شرفضا سان شكي كجيرين قفك الدنيا دا قرآن كو أخريه كو عمل فلاح waxa uu leeyahay nuur adduun iyo aakhiraba amaa fadlu qiraa'ati alqur'aani wa tacliimihi lama koobi karo hal xaraf oo kitaabka alla ninkii akhriya toban xasane ayuu leeyahay wuxuu nebigu yidhi alif laam miim odhan maayo waa xaraf laakiin alifku waa xaraf laamkuna waa xaraf miimkuna waa xaraf soddon xasano ayuu leeyahay ugaas ibraahim maxamed nuur oo ah ugaaska beesha ceroole ayaa bogaaday kulankan iyo cidda soo qaban qaabisay maktabka dacwada harka shabaab mujaahidiin iyo wilaayada gobolka iyo in allaale intii la shaqaynaysay dhammaan allah ha xifdiyaan leenahay ajarkoodinala ha badiyo walaalayaal dadka meeshan fadhiyo waa dadkii la diyaarinayay loona diyaarinayay inay ilaahay raalligeliyaan oo in hoos u dhigaan baybalka iyo waxa gaalada maanta ay nagu dabawaddo
في الملتقى وتقسموا أجمل كل ما فيه يكمل بغي الخير فأقبل بين الإخوة mar kale maalin kale iyo isla kulanka wejigiisa labaad oo ka dhacay masjidka weyn ee quba waxaan u qalab qaatay kulanka anigoo diyaarsaday qalabkayga asaasiga ah ee shaqada qaybta labaad ee kulanka lagu weynaynayo qur-aanka kariimka ee ka dhacay deegaanka kuunya barrow hordhacna uu ahay dowro socotay muddo isbuuc ah taasoo ay qaateen barayaasha xarumaha waxbarashada ee ku yaala deegaanka kuunya barrow يزهو شذا ببرامج تعلو المدى في ملتقى يزهو شذا ببرامج sidaan horeyba u soo sheegnay maalintii koowaad ee barnaamijkan lagu weynaynayay qur-aanka kariimka waxaa albaabada u xirnaa ragga maalintii labaad waxaa markooda kulanka loo gooniyeelay dumar aad u badan oo tiro aan lagu soo koobi karin multaqaha si lamid ah kii hore waxaa goobjoog ah ardayda wax ka barta goobaha waxbarashada ku yaala deegaanka kunya barrow sida madaariista macaahidda iyo mu'asasaadka kuwaasoo soo bandhigay qiraa'aad kala duwan oo qur-aanka ah khudbaad xiise badan oo carabiga ah oo dhegaysigooda aan ka caajisaynin oo xamaasi ah anaashiid kala duwan oo waaqica ah oo multaqahana taabanayay iyo su-aalo dhextaaloo la weydiinayay ardayda iyo dadweynaha kuwaasoo jaa'iisooyin lagu bixinayay waxyaabaha intii aan goobjoogga u ahaa isoo jiitay waxaa ka mid ah marka xiriiryaha su-aasha weydiiyo dadweynaha waxaadna arkaysaa tobannaan dad ah oo baratamaya ka jawaabista su-aasha mana arkin su-aal la weydiiyey bulshada soo xaadirta iyo ardayda oo aan loo soo istaagin ka jawaabisteeda waxaana halkaas iga soo naasa caddaaday in dumarka kuwinya barho ay xoogga saaraan waxbarashada dhinaca diinteenna suubanna ay ka dhisan yihiin taasoo mid udub dhexaad iyo sal adag u ah nolosheenna adduun iyo aakhirana uu ka faa'iidayo basharka allah subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aankiisa kariimkaa ku yidhi ma siman yihiin qofka wax bartay iyo kanaan waxba baran dumarkoon keliida ragga ayaa bandhigyo la taaban karo miro dhal ah wax kool ah madasha kula soo banbaxeen iyadoona martidii goobjoog u ahayd ay la maqsuudeen bandhigga oo ahaa mid heer sare ah kulankan xoogga lagu saarayay qur-aanka kariimka fadligiisa iyo tadabburkiisa multaqahan loogu magacdaray dadka qur-aanka u saaxiibka ah waxaan ka cudur daaranaynaa inaan soo gudbin karin dhammaan codadka marti sharafta wakhtigaan haysana awgeed
تحلو الحياة بملتقى وبطاعة تسمو ardayad lagu magacaabo zahra ibraahim nuur oo ka mid ahayd ardayda ka hadashay multaqaha ayaa jeedisay kelimad muhiim ah oo ka soo qaybgelayaasha soo jiidatay قدوة الأمم وقمة الهمم ودرة المقربين والأحباب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الآل والأصحاب ما هبت الرياح بالبشرى وجرى بالخير السحاب وكلما نبت من الأرض زرع أو أينع ثمر وضاب انطلاقا من قول الله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين umu jacfar oo ku hadlaysay afka mucalimiinta qaatay dowladda ayaa ka warrantay marxaladihii kala duwanaa ee soo martay dowladii ay qaateen multaqaa ka hor waxayna ugu dambayntii umu jacfar bayaanisay oo ay ka warrantay duruustii ay soo qaateen oo ay ka faa'iideen cinaayatu salaf bilqur'aan aan ku qaadanay dowladda macalimaadka akhlaaqu xamalat ilqur'aan aan ku qaadanay mahaaraatu alqira'a walkitaaba aan ku qaadanay sifaatu almucalima annaajixa aan ku qaadanay axkaamu siyaam waa ku qaadanay ciwaankaas alasmaa'u waalaxkaam aan ku qaadanay waxaa kaloo ku qaadanay alidaara sheekh cabdisamed abuu cabdiraxmaan ayaa shaac ka qaaday dowrka dumarka muslimaadka ay ku leeyihiin jihaadka caalamiga ah ay wado xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo la iskaga dafcinayo dowladda federaalka maamul goboleedyada iyo shisheeyaha jinsiyadaha kala duwan leh kuwaas oo xusul duubaya sidii hagardaamo dhagaraysanay u qooli lahaayeen ummadda soomaaliyeed waxauna u mahadceliyaa haweenka muslimaadka ee garab istaagga u muujinaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa kaloo gabdhaha dowrkooda aan la dhayalsan karin ka mid ah ay ku leeyihiin dacwada iyo khayrka iyo halganka socdo jihaadka kaalinta ay ku leeyihiin gaar ahaan gabdhaha kuuyan barrow oo mar kastaba ay u diyaariyaan oo maalmo ka hor laga wareejiyey kaalintaasna waa leediin ogaada waana idinkaga mahadnaqaynaa had iyo jeer hooshan waa u taagan tihiin iyo culayska aad naga xambaarteen ilaahay subxana wa tacaala ha idin barakeeyo waxaa kaloo ka mid ah dowrka gabdhaha muslimaadka ay leeyihiin bulshada dhexdooda ay ka hayaan tarbiyatu alawlaadi owlaadda inay tarbiyeeyaan jiilka soo kacaayo بسمة في هنا دعوة من ضياء جدد العزم في ملتقانا بنا بسمة في هنا دعوة من ضياء جدد العزم في barnaamijkan lagu weyneynayay qur-aanka kariimka oo ah wax la weyniyo kana u weyn ayaa ah kii ugu ballaarnaa ee laba maalmood oo xiriira ka dhaca deegaanka kunya barrow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa ku soo dhammaaday jawi farxadeed oo aad u qurux badan iyadoona dadka ay isku marxabaynayeen marka ay tegayeen maadaama aynu ku guda jirno bishii barakaysaneed ee ramadaan oo ah marka la soo dejiyey qur-aanka kariimka qaar ka mid a mas-uuliyiintii ka soo qaybgashay multaqaha ayaa inoo sheegay inuu ku soo beegmay xilligii loo baahnaa maadaama lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan oo bilaha kale ay wax badan ka duwan tahay waxaana la isla qiray inuu yahay kulankan kii ugu ballaarnaa ee dhowaanahan martigeliso kunya barrow shabeellaha hoose soomaaliya ملتقانا بنا بسمة في هنا دعوة من ضياء جدد العزم في ملتقانا بنا بسمة في هنا دعوة من ضياء جدد العزم في ملتقانا بنا بسمة في هنا دعوة من ضياء جدد العزم في ملتقانا بنا صحبة الخير نور يشعو سنا سعد قلبي warkan dhegaystayaal fiidnimadan wuxuu idinkaga imaanayaa warbaahintii salaamiga ah alfurqaan wasiir ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay inuu shisheeyuhu ku dalay inuu dhaqaale ku bixiyo dowladda federaalka waa kana cabdiraxmaan beder oo warkan inoo akhrinaya xilli dowladda federaalka ee wajahaysa caqabad danka dhaqaalaha ah isla markaana uu yahay dakhliga ugu weyn ee soo galaya waxa ay siiyaan shisheeyaha ayaa wuxuu sheegay wasiirka beeraha dowladda federaalka in mar walba ay u gacmo horsadaan shisheeyaha taa beddelkeedna ay shisheeyaha waddanka ka gurtaan khayraadka walaalaha ku manaystay dalkani soomaaliya maxamed cabdi khayr maareeyo waa wasiirka beeraha dowladda federaalk ayaa sheegay in shisheeyaha uu ku daalay inuu dhaqaalo ku bixiyo dowladda federaalka islamarkaana uu taakuleeya hay-adaha iyo wasaaradaha kala duwan ee dowladda caalamkan uu iminka isbeddel xoogan ka socdo sidaas daraaddeedna ay haboon tahay in qof walba uu isku tashado wuxuu sidoo kale carabka ku adkeeyay wasiirkan in dakhliga dowladda federaalka uu yahay tugsiga iyo waxweydiiska dowladaha kale isagoona tilmaamay in iminka ee waajibta inaan lagu tiirsanaanin gargaarka ka imaanaya dalka bannaankiisa
innaka oo ilaahay khayraad aada u badan oo dhinaca beeraha iyo xoolaha iyo kalluunka ina ku bannaystay ayaynu mar walba waxaan ku jirnaa tuugs in laynoo tuugsado waad og tihiin waxyaalaha yare dhaqaalaha aynu haysanno ee ama dadkeenna dhiyaas barahee bannaanka ku maqan inoo soo xawilaan ama dalka gudihiisa laga soo saaro waxaa lagu qarash gareeyaa oo aan ku soo gadannaa raashin lagu beeray meel kale aan ku gadannaa oo lacagteenna adag ku gadannaa sidaasay tahayna adduunku dhowr iyo soddonkaa sano wuxuu inala hor- inala garab taagnaa caawimo ayuu inala garab taagnaa adduunku wuu isbeddelayaa waxaan idiin sheegayaa tugsiga iyo cunto raadinta waxay ku noolaadaan raadinta ummadda soomaaliyeed waa adduunku waa ka taagan yahay waa ka noogay xaaladda adduunkuna way isbeddelaysaa waxaa loo baahan yahay inaad isku tashataan waxaa loo baahan yahay inaad cunto sidaad u heli lahaydeen raadsataan qof waliba inaanu isku hallayn gargaar dibadda uga imaanaya oo aan la hubin ee uu ka dhowaado meeluu cuntadiisa ka soo saaran karo
hadalkan ayaa ku biiraya warar ay jeedinayeen mas-uuliyiinta kala duwan ee dowladda federaalka kuwaasoo dhammaantooda muujinaya walaaca la xidhiidha taagdirada dowladda federaalka marbaad ay hoos u dhacdo taageeradii shisheeyaha mahadsaned cabdiraxmaan warkii dhegeystayaal fiidnimadan aad kala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa igaa intaa